asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadweynaha sharafta le ee naga dhegaysanaya adduunka dacaladiisa meel kasta oo aad joogtaan halka aad naga dhegaysanaysaan waa madashaad dhegeysti meel kasta oo aad joogtaan caawa waxaanu waraysi la yeelanaynaa afhayeenka gobolka bari ee north america sakariye xaaji siciid oo ku sugan magaalada minnesota dhibaatooyinkii ka dhacay bari iyo dagaaladii iyo mudaharaadadii dhacay intaba ayaanu ka waraysan doonaa marka hore intaanan u gudbin waraysiga waxaan kusoo dhaweynayaa afhayeenka gobolka bari ee north america sakariye xaaji siciid sakariye marka hore kusoo dhawow madasha
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu yasinow aad iyo aad baa umahadsan tahay adiga iyo dhammaan saaxiibadeeda qaaliga ah oo mataqaa noo fududeeyey aniga iyo guddoomiyaha labadeenaba inaan kasoo qayb galla caawe madasha waa asad iyo ninka la dhaho taagane iyo adigoo ah wariyaheena aad iyo aad baa umahadsan tahay walaal soo waa dhawa
waayahay innagana aad iyo aad ayaanu idinka mahad celinaynaa fursadda qaaliga aadna siiseen kuna soo boqoteen soomaalida ku sugan meel kasta adduunka ka joogto su-aasha ugu horreysaanu kuweydiinaynaa afhayeen xaaladda hadda ka hor xaggay ku sugan tahay ciidankii guddoomiyaha weli dagaalkii masidiis buu sii soconaya mase wadahadal iyo dhexdhexaadin baa socota
bismillahi raxmaan raxiim mar labaad dhammaantiinba asalaamu calaykum yaasiin oo aad iyo aad baa umahadsan tahay waa su-aal fiican oo dadku dhammaan ay wada sugayaan horta waxaa igu horreeyey guddoomiyihii hore ee gobolka bari warbixin fiican oo saxan uu idin siiyey taasina waxay idin caddaynaysaa inuu gurigiisa joogo oo uusan xirayn awoodna uusan ulahayn maamulka hadda jooga boosaaso oo cabdulla cadgaas uu kamid yahay inaysan intay u tagaan aysan soo qaban karin walaal magaalada ayaamahan o dhan waxaa ka socday qalalaaso mudaharaad baa ka socday ma xasiloona nabadgelyona laguma joogo markaan taas ku leeyahay six o'clock meesha ay qoraxda kuugu dhacdo waa inaad gurigaaga gasho waayo beenta iyo turuufada idaacadaha laga sheego iyo websaadyada lagu soo qoro walaalayaal ha rumaysanina boosaasa weligeed waxay ahayd qabiili xaafadaha qabiili baa loo kala degaa aniga oo reer boosaasood ah xaafadaha kale inaan garasho ugu gudbo maaha markii system noocaana uu jiro oo dadku uu kacsan yahay oo qabaa'iladu ay hubaysan yihiin ma geli kara xaafadaha qaarkood laisuma gudbi karo cabdulla cali gaas iyo ragga la socda waxay joogaan oo ay ku ogyihiin waa madaxtooyada waa jiraan ciidamo jira oo jooga dekeda waa jiraa ciidan jooga weli meesha la yidhaahdo eelaboorka dadka raba systemka inay wax ka bedelaan uu galan ugu horeeyo iyo ciidamada gobolka bari iyo dhammaan dhallinyarada shacabka gobolka bari dooni maayaan inay dekedoodana burburiyaan hantida dawladana burburiyaan laakiin waxa ay doonayaan oo u heelan yihiin har iyo habeen anigu xaloo dhan baan la hadlayay maanta o dhan baan la hadlayay inay systemka wax ka bedelaan horumaarigli dadkan baadiyaha ka yimid oo deegaanka isugu wada yimid oo jagooyinka beenta a loo wada xiray oo corneyl iyo generaal iyo xidigle ninaan waxba qori aqoon baa loo loo xiray horumaarigli geelba geelaa laga soo waday geel buu raacayay tuutaa loo xiray waxaa la yidhi adeerkay waaye waa corneyl idinkaa raalli idinkaa taas markhaati ka ah ogna inay idaacadaha intay ka hadleen dadka deegaanka deganaa ay ku sheegeen iyagoo lagu magacaabayo taliyaha ciidanka gobolka bari uu yidhi dadka deegaanka degan dhaqan male waa dad wacallo ah waalidiintoodna waa dayuus taasina waxay caddaynaysaa qofku inuusan discibliin lahayn akhlaaqna lahayn magaalada boosaaso waxay iga weydiisay yaasin inaad way kala xiran tahay xabadda haddaysan hadda bilaabanna saacadaha soo socda way bilaabanaysa laakiin afhayeen soo ma ahayn dhalinyaraa tahay nin aqoon-yahanaa tahay nin waddanka gurbaha jooga baa tahay soo ma ahayn xal kale in la raadiyo inta xabad iyo lagu raadinayo iyo hawlo kale oo weliba dawladdii hadda jirta lagu samaynayo inqilaab
walaal inqilaab waxa la dhaho ma jirto dawladna ma jirto meeshaan dad walaalaayo wada dhashay baa heshiiyey waxay ku heshiiyeen wax xal ah ma ku heshiin maamul jiri doono forever wax xal ah markaas dadka deegaankooda iyo walaalahooda iyo familadooda wixii xal u noqon kara baa lagu heshiiyey waa la socotaa markii maamulka puntland la asaasay deegaamo tiro badan baa ka go-ay kuwo tiro badan oo ku jira oo jecel inay ka go-aanna waa jiraan wharever gooray ka goy doonaan ilaah baa maalin dhaweyd dhalinyarada da-da xeejka twenty one ugu yaryahay twenty sevenna ugu wen yahay shir bay qabsadeen iyagoo shirka haysta waa dhalinyaradii ardaydii jaamacadaha ka kala jabiyay kuwana weli jaamacadaha aadaan ninkaan kuu sheegayo iyo cabdulla caligaas ciidamada uu soo diray hotelka ardayda lagu weeraray dadkii isimadii gobolka bari u dhashay ama dadkii guddigii ay samaysteen lama xushmeen lama qiimeyn websaadyo iyagu ay leeyihiin baa jira weriyayaal iyagu u hadla baa jira waxay iyagu ay u sheegaan bayna soo qoraan oo beenoo dadka loo sheega laakiin Yes.
sakariyaso lama oran karo haddii ay dawladdu meesha ka taliso nidaamkeeda amnigeedana ay iyadu mas-uul ka tahay ismahan in dhalinyarada laftigooda ay kasoo qaataan warqada hadday shirayaan iyo waxay qabsanayaan oo u sheegaan dawladda si loola socdo waxyaalaha meesha ka socda
Een, walaal een, taas way fiican tahay wayna fiicnaan lahayd dhallinyaradan kuu sheegay een, waa dad deegaanka degan oo deegaanka u dhashay waa dad waalidiintooda la yaqaano waa dad sinjiyadooda iyo lafahooda meeshay kasoo jeedaan la yaqaano waaye waa dad jecel nabadda Een, waa dad aan weligood qore ridin waa dad aan mooryaannimo iyo waxaan dhaqan ku lahayn laakiin markay arkeen een, dhaqan xumada nimanka askarta ah oo cabdiweli caligaas uu wato ay dadka kula dhaqmaayaan hadday dumar noqon lahayd iyo hadday gabdho noqon lahayd iyo hadday oday iyo isim noqon lahayd danta ayaa ku kalaftay dhalinyarada inay kacdo walaal oo deegaankooda usoo jeesto ay mooryaantan iska korkiciyaan markaan kuleeyahay walaal mooryaanta dadkan kulli waa dad wada dhasho weye laakiin walaal dhaqanka waa lagu kala fiican yahay Een, magaca anagu waa wadaagnaa ma diidanin Way- laakiin way- dhaqan- way- wayahay, dhaqankaan afay- ku kala fiican af- maaha.
waayahay afriyan su-aasha ayan kuweydiinayno dadkuna ay ku wareegsan yihiin oo leeyihiin gobolka bari siduu wuxu rabaa idinku waxaad rabtaan inaad puntland kasii mid noqotaan mise waxaad rabtaan inaad gobolkiina gooni u goosataan oo idinku qabsataan waxyaalaha aad u baahan tihiin maxaad mise dawladda hadda jirta ayaad ka dareemaysaan imaana iyadu en, hawshii la rabay aanay ka qabin gobolka bari idinku maxaad diidan tihiin anagu waxaan diidannahay walaal een, markaan runta laga hadlo waxaan diidannahay een, waxa weeye een, wax kasta anaa iska leh een, adiga waxba kuma ogoli een, waxba kama tihi deegaanka een, wax kastoo fiican anaa qaadanaya maanta haddaan xamar noqoto anaa la hadlaya adigu lama hadli kartid beesha caalamka hadday noqoto anaa la hadlaya adigu lama hadli kartid waxaasoo dhan baa diidannahay in maamulku naga dhexeeyo haddii si daacad dastuurka dib loogu noqonayo oo loo habeynayo haddii si mataqaanaa een- een cadaalada ku jirto wax loo wada qaybsanayo ma diidinin dad wada dhashaana waa waa wada qaybsanayna miiskana waa soo wada fariisanayna waa hadday raalli ku yihiin oo rabaan weye laakiin aniga mar raba mar dambe inay ii hadlaan mideeda kale een, yaasin waxaan rabaa inaan ka hadlo een, five minute ama two minute haddaa isiisa aan u qeexay dadka qolka ku jira iyo dadka dambe way dhegaysan doona Een, waxyaalo badan oo websaadyada ay soo qoran cabdiweli cali gaas dadka la shaqeeya baan arkay oo xamar qof kasta oo taga la yidhaahdo een, lacag buu ka qaatay iyo damdiyuud buu ku jiraa walaalayaal aniga beesha aan kasoo jeeda ee majeerteen ee goboladan puntland ugu tirada badan ama lagu magacaabo nimanka xamar aan ka dhamaan ee albaabada fura ee madaxda boorsooyinka u qaada kulli waa maxamuud salebaan waa nin maadeertay anoo cali salebaana baa saas dhahaya ma fahamtay weligay iyo allaheenna ma aanan dhihin hawiyey lacag ka qaateen ama waxay noqdeen damal jadiid maanta maxaa keenay nin cali salebaana markuu xamar tegey oo walaalihiis kafee la cabday inay yidhaahdaan lacag buu qaatay nimanka hadda filla soomaaliya ka buuxa ama magaca daarood ku qaraabta ama magaca majeerteen ku qaraabta ama magaca harti ku qaraabta boqolkiiba siddeetan iyo sagaal waa maxamuud salebaan ma fahamtay waxyaalaha aan ku gubanayno walaal qof kastoo soomaaliya ayaa ka gubanaya daaroodna waa walaalheen hawiyena waa walaalheen isaaqna waa walaalheen ma rabno in loo ku turjumo dooni mayno way dhamaatay waxaas haddii la dhihi lahaa lacag bay qaateen iyo haddii la dhihi lahaa cadow bay u tageen iyo hadduu cadow yahay hawiye hadduu yahay een, een, nin neceb majeerteen hadduu yahay nin harti neceb adaa kabaha u qaaday iyo boorsooyinka oo twenty four seven la socda cumar cabdirashiid yuu yahay adigu yaa tahay kuwan sila barawa joogo ay een, sila xamar joogo iyo yihiin kulli waa maxamuud saleebaan iyagoo magac majeerteen iyo magac harti iyo magac daarood ku qaraabanaya walaal Way- waayahay en, afhayeen laakiin en, bari madaxweyne waa soo maray caddo muuse ayaa soo maray en, xildhibaanadii intii ugu badnayd baad haysataan en, waxqabadkii en, dekedii hadday noqon lahayd garoonkii hadday noqon lahayd en, waddooyinkii hadday noqon lahayd dhaqaalaha inta ugu badani bari buu galaa idinku ma qabiil ahaan iyo jilib ahaan ayaad u diidantihiin mise bari ahaan oo dhan oo gobolka oo dhan ah dadka wada degan qabiil kastaba ha ahaadeen ayaa diidan qaabka uu wax u wado en, madaxweynaha hadda jira ee gaar
Een, firi walaal maamulo kala dambeeyo tiro badan baa soo maray dhowr gobol oo isku darsamay bay ahaayeen annagu haddaan nahay reer bari markii runtii xaqiiqda laga hadlo walaal waa garan weynay markay sool iyo sanaa go'day waa garan weynay ku dhihi maayo annaga garashadaa nagu yarad laakiin dad jacayl bay naga ahayd walaalahan sool iyo sanaag degan iyo kuwo kale oo maqan iyo kuwo kale oo bixi doona galdogob iyo gaalkacyaba dega qaybo ka mida dega oo bixi doona waa garan weyna waxay dhibsanayaan intuba dad jacayl bay naga ahayd waa saabinayna walaal puntland puntland baan ku haynay intaas ma fahamtay laakiin maanta walaal xaqi baa faraha ka dulahay sekadii eelaboorka aan magacowday walaal annaga waxba nagama soo galo mana haysano runtii xaqiiqda markaan kuu sheego nimankaa walaalaheena iyagaa meesha dhan wada qabsaday haddaan baraarugnay waa aragnay annagu haddaan reer barinahay waxaan aragnay soomaali in dulmi lagu haayo oo dhibaato lagu haayo waxaan aragnay annagu in dulmina lagu haayo haddaan nahay reer bari waxaan aragnay kuwa nala dhashay dadna ugu sokeeyo oo hartiga ah in dhib dhib lagu haayo waxaan aragnay dadka kale oo ku xiga oo daaroodka dhib in lagu haayo waxaanu aragnay dhibaatada lagu hayo soomaali weyn oo nimankaa walaalaheena ay ku hayaan taas Lakin aan- laakiin aan afhayeen haddii aan hoosba aad sida aad sheegtay jiribka aad sheegtay ama qabiilka aad ka dhawaajisay idinka laftigiina haddii hoos ahaan laydii eego en, kama dhici jirin wasiirka maaliyadda wasiirada ugu fiican ayaad heli karteen en, welina aad haysataan en, dhibka markaa aad ka sheeganaysaan maxay tahay wasiirkiinii weli waa ku jiraa bar- baarlamaankiinii weli waa ku jiraa ilaa haddana ma hadlin En, marka idinka maxaa idinka en, maxaa dhiboo jira idinka dhinaciin
walaal n wasiirka maaliyadda horta kama soo jeedo jifooyinkaas gobolka bari dega karkaar buu kasoo jeedaa n dhowr bilood buu hayay muddo dhowr bilood buu hayay waana laga qaaday n hadduu hayn lahaa iyo iyo haddii laga qaadaba meeshadii unbay joogtaa ninkan waa nin dictatori ah isaga iyo sibay ku socdaan lacagahan cashuuraha oo gobolka bari laga qaadana waa la qaadaa ama soomaali ha lagu dulmo ama dad kale ha lagu dulmo ama deegaanadooda ha ku dhistaan waxba anagu kuma aanan qabin nabadda gobolka bari taalla iyo gobolada kale oo puntland anigu waxaan aaminsanahay boqol kiiba sagaashan dadka gobolka bari inay keeneen haddaysan iyagu nabadda jecleen oo tolnimada jecleen oo soomaalinimada jecleen maanta heerkan ma soo gaari lahayn nabadna laguma wada joogeen ma fahamtay laakiin maantay waxa caddaatay in anagu dadkan haddaanan iska qaban walaalaheena oo ummadda o dhan dhibaatada ku haya ciyaalkayga inay infakta ku samaynayso waayahay Walaalaheena- en, waayahay en en afayan haddii aynu ku noqono en en waa ognahay sida ay kusoo bilaabatay puntland nineteen ninety one-kii en ilaa hadda laguma noqon sida loo qaybsaday en baarlamaanka en haddii aad tirahdid dib sharciga ha loogu noqdo baawarka en sidii loo sheer garan lahaa dib ha loogu noqdo ma malanaysaan inaad idinku laftigiina aad jeetaan xildhibaano dheeraada oo hadhowto haddiiba laysku noqdo xildhibaano dheeraada kullay aad qaadateen
n annaga xildhibaana xildhibaan dheeraan ma haysano walaal firi n soomaaliya maamul lo tiro badan baa laga dhisay hadda jubbaland baa ugu dambeysay baarlamankan waa lagu daray wasiiradan waa lagu daray n galmudug baa la dhisay south west baa la dhisay kuwo kale hadda dhismaya kulli cadaalad bay ku wada dhismeen runtana ma la iska indhisaabi karo puntland annagu soomaaliya oo baaba'san baan dhisanay waxaan ku dhisanana xal bay ahayd si aanu nabad ku helo ciyaalkayguna nabad ku daataan maanta iyagoo dhan way ka taajireen walaalka caliye deegaanadoodii bay ka dhisteen nabad bay ku nool yihiin barwaaqay ku nool yihiin soomaalida kale oo dhan baa xushmaysa because of me annaga darteed bay nagu xushmaysaa walaal soomaalida kale xushmadda maanta gorowa taalla walaal gobolka bari haddiise ay ahaan lahayn saa haddaysan ahaan lahayn ma aysan heli lahayn ma fahamtay maadaama goboladaas oo dhan maanta cadaalad lagu dhisay gobolka bari diyaar wuxuu u yahay dib in loogu noqdo puntland oo si cadaalad wax lagu qaybsado oo si cadaalad wax lagu dhiso walaalka caliyi nin aan deegaanka waxba ku lahayn oo canshuur soo gelin oo waxba soo gelin baa laba iyo toban agaasimo iyo toddoba wasiir iyo toddoba iyo toban xildhibaan leh caqligaaga ma ka degaysaa gobolkii barina walaal inuu laba xildhibaan yeesho iyo laba iyo laba wasiir waxaan macquul geli karin weye gobolka mudugu aniga waxba iga soo gelin saa lix shan xildhibaan iyo lix xildhibaan iyo toddoba xildhibaan leh walaalka caliye iyo iyo- iyo labaatan wasiir iyo soddon agaasime waxaan macquul ahayn waa macquul maha weye walaalka caliye ka laga hadlaayo waxyaalahan ku doodayna waa wax macquul ah oo lajid ah dadkaas walaalaheena dembi ma rabno inaan ka galno inaan afka ku dhufano ma rabno laakiin waa ku qasbannahay inaan soomaali weynna aan u bandhigno annaguna isu bandhigno waayo ninka walaalka Waya- walaalka garan waayo.
Wa- waayahay en haddaynu yaasiin yaasiin wax yar wax yar baan rabaa iga raaliho ninka walaalkaayo wada dhalashada idinka dhexayso ama cadku idinka dhexeeyo walaal hadduu garan waayo dhaqanka iyo xeerka hadduu garan waayo waxaa ku qasbantaa inaa ummadda tu- tala tusto because beri waxaa imaanaysa qofkaas inaan la aaminin hadalka uu yidhaahdo iyo woodka uu yidhaahdo lama aamini karo waayo walaalkiisna aamini kari waayo sidee baa ku aaminaysa adoo soomaaliya i don't think so ma aaminsan ma aaminaysid waayo kii la dhashada aamini waaye waa qofaan qowl lahayn waa qofaan axdi lahayn weye oer walaal waa mahadsan tahay wa wa waayahay en sida aan ogsolnahay en hadda dowladda cusub oo qabsatay waxaa ka horeysay madaxweynaha farole en dhibaatada kana oo kale maydin samayn en dhibna kamaydin sheegin en farole iyo maxay ku kala duwan yihiin iyo gaas
En, walaal en en en yaasinow arrintan farole iyo kuwii ka horreeyey iyo kan hadda joogaba isku mid bay laakiin way kala dareen en dhalinyaraduna en loods bay kala leeyihiin soomaaliyana marxalad kala duwan bay ku jirtay farwal markuu shalay joogay marxaladay ku jirta soomaaliya waxay ahayd kumeel gaar maanta cabdiweli cali gaas wuxuu joogaa dowlad federaal oo rasmiya oo adduunka laga aqoonsan yahay maantana lugaheeda ku taagan berina lugaheeda ku istaagi doonta insha allah ilahay soomaliya faras khayrka kulweeda noo wal furo taasaa keentay taasaa keentay in dowladda federaalka ah gobolka bari uu lahana qaado in soomaalida kale oo walaalahooda gobolada kale dhistay inay lahana qaado in cadaaladda iyo sinaantuna goboladan uu ka muuqato aan ka muuqanin hadeer rana waktiga xaadirkaayo la joogo way wayahay dhaamin waxba isma dhaamin aniga saan bay ii haayeen run ahaantii wayahay inagoo gabagabadii ku dhow afayeen haddii aynu maxaad xal u malaynaysaa sidee waxaan loo toosin karaa maxaad xala oo aad u haysaan dadka puntland degan iyo weliba gobolka bari
aniga dhammaan soomaali weyn oo dhan horta waa salaamaya waana mahadsan tahay gaar ahaan shacabka puntland meel kasta ay joogaan iyo dadka isku haybta ah oo magaca wadaaga halka mid oo message aan u diraayo waxa waaya dadka gobolka bari degan walaalayaal nabadda ilaashada xaq waxa u leedihiin dadkan hadday soo wara inay iska celisaan dadka magaca ay wadaagaan cabdiweli cali gaas iyo ciidamada oo magaalada soo dhoobay waxaa leedihiin isimo waxaa leedihiin salaadiin waxaa leedihiin niman badan oo culamo ah waxaa u baahan tihiin kiina qaldan inaad qabantaan maalin waxaa jiraysa ciidan waxba ka qaban karin maanta meel xun bay taagtay reer miyigii oo dhan qoryahoodii bay soo wada qaateen reer baadiyihii o dhan waa soo wada kaceen kuwii magaalada jooga waa soo wada kaceen ma aha inaad sugtaan walaalayaal dadku intuu soconayo yiron wada inaad inaad sugtaan waa qalad waay waa inaad dadkiina qabsataan kuwiina xun kuwaan dadkaan bari jooga xataa waxaa loo bahan yahay hadday qaldan yihiin idinkaa dad u ah waa inaad qaban kartiin dadkiina maxaa isimo ku tihiin maxaa dad ku tihiin horta sideedaba boqor markaad sheegato isim aad sheegato oo kaaga xun aadan ka hadlaynin that means waxa uu isagu yahay adigu waa tahay wey wax dhib faran oo idin dhexeeya ma jirto waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhammaan akhyaarta madasha sidaan soo sheegay magacyadooda iyo ugu horreya weli yaasiin dhammaantiinba waa idin mahad celinayaa waana mahadsantihiin wayahay aad iyo aad ayaad mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadsan tahay afhayeenka gobolka bari ee north america sekariye cali xaaji siciid haddaba meesha aad naga dhegaysanaysaan waa madasha stigist aad iyo aad ayaad mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadsantihiin rajooga sharafta dhan naga dhegaysanaya adduunka dacaladiisa waxaanu isna u mahad celinaynaa asadna sudi oo isagu ah xiriiryaha guud aad iyo aad ayaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadsantihiin waa anigoo yaasiin ducala waxaan iskaga tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu